rag soo bixiyey rabaane badiyo biri qeyrka bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu kulanti wacalo wanaagsan dhegeystayaasha naga dhegaysanaya raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeedo ku soo dhowaada barnaamijka tasnacilmiyaadka bisha barakaysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranku ay u qabanayso degmooyinka dalkeena qaarkood barnaamijka tartanka ramadaan oo sannadkan uu yahay sannadkiisii shanaad waxaa taabagelinaya maamulka gobolka banaadir qaar ka mid a su'aalaha diyaarintooda waxaa gacan ka geystay jaamacadda soomaaliya ee magaalada muqdisho halka qaarka kale ee su'aalahana ay naga caawiyaan macallimiin soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kala jooga si gaara maadooyinka santiifiga barnaamijka caawa addoalla eedna waxaa ku tartamaya tartamayaasha degmooyinka kismaayo iyo hilwa oo ka kala tirsan gobollada banaadir iyo jubbada hoose kismaayo waa caasimadda gobolka jubbada hoose sidoo kalena waxay caasimad u tahay xilligan jubbaland haddaba labada degmo ay tartamayaan hubi inay qadka ku jiraan halow kismaayo mahadsanidin ku jira qadka halow hilwa waa mahadsantihiin qadka ku yara jira marka hore aan hubiya dareenka labada degmo kismaayo soo dhowaada tartanka caawa ee macaawa idinku horaysa sanadkan sideese u dareemaysaan inaad ka qayb gashaan tartanka ramadaan ee warbaahinta qaranka
waan dhownahay raadiyo muqdisho tartanka ma ahan markii noogu horreysay sanadka hore ayaan ka qayb galnay waa aadaan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay diyaargarowgeyna aad u wanaagsan yahay waa mahadsantihiin halow hilwa
halow raadiyo muqdisho soo dhowaada idinkuna dareenkiina tartankan inaad caawa ka qayb gashaan tartanka ramadaan ee warbaahinta qaranku ee degmooyinka dalkeena u qabanayso waan dhownahay waxaan ku waan ku faraxsannahay inaan la tartanno walaalaheena degmada kismaayo sidoo kale waxaan lambarro u sheegaynaa dadka degan degmada hilwaa ay nagala soo xiriiri karaan taageerayaasheenna eber lix hal shan afartan iyo sideed shan shan toddobaatan iyo sideed fura eber lix hal shan soddon iyo saddex soddon iyo labo afartan iyo labo eber lix hal sagaal soddon afartan iyo afar soddon iyo saddex
waa baasantiin kismaayo idinkuna waa ay maqlaysaan aan filaya hadday jiraan nambaro dadka idin taageeraya idinka caawin karaan haddaad sheegato waa kuu furan tahay
waan waan sheeganaynaa taageerayaasheena waxay naga soo wici karaan teleefanada kale ah eberly hal shan toban iyo sideed siddeetan iyo afar sagaashan iyo shan iyo sagaashan iyo kow lixdan sagaashan oo isla shanta ah waa mahadsantihiin kismaayo haye aan idinku wareejiyay muse maxamed axmed war caddeeye si uu nagu qabto nambarka labada degmo cidda caawa su-aasha bilaabaysa
waayahay cabdifitaax aad baa umahadsan tahay kismaayo iyo degmada hilwaa oo banaadir iyo jubbada hoose ka kala tirsan number kow iyo number labo ayaa halkan noo yaala kismaayo aan ku hormaro kismaayo haye number kow iyo number labo
waxaan qabsanaynaa number kow haye number labana hilwaa ayaa ayuu usoo haray marka waxaa bilaabi doonto su-aalaha oo lagu bilaabi doonaa degmada kismaayo
kismaayo abhay jajimo soo dhawaada kismaayo ikistaa
kismaayo sewakiilma waayan rabaa inaan kasoo afuro dhagaas naga jabiyaga haa kiilma waayan u socdaani abhay ee ana duulimaadkayga iyo duulaankayga ah xira maslaxadka soo bilaabanaa ilaa suuqa xoolaha ilaa saasaan u soo dhacdhacaa makasino sisiyaan ka soo gelaa tartiibkoo darjiinka maanabooli wasaaradaan igu imaana
manaxaggaan nooga imaaday hasi dhibcaa u aruurso warkaas waa dhan yahay la arki doonaa labadiina caawa su-aasha ugu horeysa waxaa iskale tartamayaasha degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kismaayo dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan bismillahi raxmaan raxiim sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidiska la dhaho triptofan aan ku celiyo mar kale su-aasha kismaayo sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidiska la dhaho triptofan marka saddexaad ee ugu dambaysa kismaayo sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidiska la dhaho triptofan waa rajaynayaa kismaayo inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan
bilaabay biyaha webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow kismaayo
annaga oo ah tartamayaasha degmada kismaayo haddaan isku dayno su-aasha jawaabteeda waa c r b waa saddex araf iyo w
jawaabta kismaayo haddii ay sax tahay iyo haddii kale aan guddiga u gudbiyo
waa hagaag su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jawaab sax ah ayay ka bixiyeen waana t r b iyo w
kismaayo laba gool qiilma waa ay dhex fadhisaa afuray rabtaa shirkadda toobna waa la socotaa waxaa loo dhiibaa aadan kismaayo wariyaha s n t v
waayahay su-aashan waa su-aasha koowaad ee tartamayaasha degmada hulwa waana su-aasha labaad su-aalaha guud ee tartanka dhegeyna fura hulwa su-aasha waxay u dhacaysaa sida tan sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidiska la dhaho tirosin aan ku celiyo mar kale sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidiska la dhaho tirosin marka saddexaad ee ugu dambaysa hilwaa dhegihiina fura sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidiska la dhaho tirosin waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow hilwa
halo radio muqdisho jawaabta bismillah su-aashaas jawaabtii haddaan isku dayno insha allah waa t r y
jawaabta ay bixiyeen hilwa haddii ay sax tahay iyo haddii kale aan guddiga u gudbiyo
degmada hiliwaa su-aashii la weydiiyey kama aysan jawaabin haddii hilwa ay soo hareer martay tartamayaasha kale halow kismaayo
annaga oo ah tartamayaasha degmada kismaayo haddaan su-aashaas ka faa'iidaysano waa c y r iyo y
aan guddiga ku celiyo hadday sax tahay iyo haddii kale su-aashaasi soo hareer martay tartamayaasha degmada hiliwaa ee gobolka banaadir si ka faa'iidaysi ahna loogu gudmiyey degmada kismaayo oo u dhacaysay sheeg saddexda xaraf iyo halka xaraf ee loo soo gaabiyo amino asidiska la dhaho eh, tirosin jawaab sax ayay ka bixiyeen oo ay ka faa'iidaysteen waana t y r iyo y
wow kismaayaa la dhaaf kuwi waa kub dhawaani ka faa'iidaysta ma dhaafay waa daldalaa cawadan kubi ma dhaafooy hal ma dahay hotel waa macan ku furaa lamadan dhibcood tib tib toob na waa soo diraa shirkadda toobna waa la socotaa macaan toobaan gudaa taab ma leew taab war guryaalka taa waa ni dhisaynaa dadinay taab baawayrarta waa dhiibaynaa waayahay su-aashan waa su-aasha labaad tartamayaasha kismaayo kismaayo dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan kismaayo sheeg webiga ugu dheer qaaradda afrika aan ku celiya mar kale kismaayo sheeg webiga ugu dheer qaaradda afrika aan ku celiya marka saddexaad ee ugu dambaysa kismaayo sheeg webiga ugu dheer qaaradda afrika waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan bar waa khagaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarane waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarane
halow kismaayo
annaga waa tartamayaasha degmada kismaayo haddaan isku dayno su-aasha jawaabteeda waa webiga niil haddii jawaabta kismaayo ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada kismaayo jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana webiga niil
kismaayo iyo kistaa la yidhi kumaantaa la Kismaayo, yidhaahdaa dardar ma ninka ku socota?
kaaweyn kaadkiisa kale ha kaa baaha kismaayo meeshaan timid waxay dhaafaysa waa ku dhawey waa kalaabiyey waced intelgiyaa magsey Eh.
baar cayaan baar cayaan shirkada bankiga maxaa laa baar ayaan Taab.
abgoyaya mise ya baar cayaan waa qabaan macalshaleem ayaanay qabaan seebaadi cambi moosaa laga cunaa meesha khatar waay ila cala leeyan soceynaa diirab abbaan waa ilasoo afura saaxiibkay intaba uu tagaa meeshaan shulub shulubta eh sabaa bixinay waayahay su-aashan waa su-aasha labaad ee tartamayaasha degmada hilwaa waana su-aasha afraad su-aalaha guud ee tartanka hilwaa dhigihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan sheeg webiga ugu dheer qaaradda yurub aan ku celiya mar kale hilwaa sheeg webiga ugu dheer qaaradda yurub marka saddexaad ee ugu dambaysa hilwaa sheeg webiga ugu dheer qaaradda yurub waa rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan hilwaa waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan barwaaqo gaarne waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan waxbarta aan bartaan barwaaqa gaarane
halow hilwa halo redio muqdisho jawaabta bismillah su-aashaas jawaabtii haddaan isku dayno insha allah waa volka river
haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiye
waayahay een, jawaabta ay bixiyeen tartamayaasha degmada hiriwaa ee gobolka banaadir waa mid sax ah jawaabtu su-aashu waxay u dhacaysay sheeg webiga ugu dheer qaaradda yurub jawaabta ay ka bixiyeen oo ah webiga folja waa ay ku saxan yihiin waana sidaa hiliba lama gool oo kaala carag eh lamada gool intee la dhigaa hee intee la dhigaa halka shacab suuqa xoolaa iga soo dego ordooyo Eh.
tartiib magoo soosa u leexana ama anaaba sheekani haya bengiga taab meeshaani dhigaa ka qaata maamulka gobolka banaadirna waxaan leeyahay jiroo jooga taabagelinta barnaamijka idinkaa iska leh waa sidaa waaya waa mahadsan tahay su-aasha soo socota waxaa iskale tartamayaasha kismaayo kismaayo dhigihiina si fiican u fura su-aashu aad bay u dheer tahay waxay u dhacaysaa sida tan soo socota kismaayo su-aasha shirkad ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya naqshadaynta iyo qurxinta xarumaha dawliga ah ee dalka ayaa waxa ay u wakiilatay injineer yuusuf si uu dib u dhis ugu sameeyo xarunta wasaaradda warfaafinta injineer yuusuf markuu shaqa- markii uu shaqeeyey toban maalmood kadib waxaa shaqada ku soo biiray caawiyihiisa abahaa injineer yuusuf iyo abahaa oo wadajira waxay shaqada ku dhammeeyeen lix maalmood oo dheeri ah caawiye abahaa keligiis waxa uu shaqada qaban karaa soddon maalmood haddaba imise ayay ku qaadanaysaa injineer yuusuf keligiis in uu shaqada qabto aan ku celiya mar kale su-aasha dhegihiina fura kismaayo shirkad ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya naqshadaynta iyo qurxinta xarumaha dawliga ah ee dalka ayaa waxa ay u wakiilatay injineer yuusuf dib si uu dib u dhis ugu sameeyo xarunta wasaaradda warfaafinta injineer yuusuf markii uu shaqeeyey toban maalmood kadib waxaa shaqada ku soo biiray caawiyihiisa abahaa injineer yuusuf iyo abahaa oo wada jira waxay shaqada ku dhammeeyeen lix maalmood oo dheeri ah caawiya abahaa keligiis waxa uu shaqada ku qaban karaa soddon maalmood haddaba imise ayay ku qaadanaysaa injineer yuusuf keligiis in uu shaqada qabto marka saddexaad ee ugu dambaysa su-aasha aan idinkugu celiyo kismaayo shirkad ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya naqshadaynta iyo qurxinta xarumaha dawliga ah ee dalka ayaa waxa ay u wakiilatay injineer yuusuf si uu dib u dhis ugu sameeyo xarunta wasaaradda warfaafinta injineer yuusuf markuu shaqeeyey toban maalmood kadib waxaa shaqada ku soo biiray caawiyihiisa abahaa injineer yuusuf iyo abahaa wada jira waxa ay shaqada ku dhammeeyeen lix maalmood oo dheeriya caawiye abahaa keligiis waxa uu shaqada ku qaban karaa soddon maalmood haddaba imise ayay ku qaadanaysaa injineer yuusuf keligiis in uu shaqada qabto waa rajaynaya inaad garateen haddoo alla idmana aad ka jawaabi doontaan kismaayo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaystu beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan Maayo.
barwaaqa gaarne
halow kismaayo
halo radio muqdisho Jawaabta.
inkastoo inkastoo codkan ee gogo-aayay waxa way ka shaqayn karaa lixdan maalmood jawaabta kismaayo haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiyo
su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada kismaayo kama aysan jawaabin haddii kismaayo ay soo haraar martay halow hilwa
halo radio muqdisho jawaabta
bismillah alxamdulilah su-aasha jawaabteedu waa labaatan maalmood jawaabta hilwa haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga ku celiyo
su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada kismaayo ee soo hareer martay si ka faa'iidaysi ahna loogu gudbiyey degmada hiliwaa jawaab saxa ayay ka bixiyeen waana labaatan maalmood hilibaa lama gool oo kaan la caraga cile anaaba su-aasha ku dhex jira see u kaswaanaysiin
anaafka mid eed haa dadka anaa jaa u laakiin sheegaybo injineer yuusufna
injineer yuusuf sheekh ciise jaajuma maloo shaqey karaaye dhib badan rafaadka
ada dhibkaa bayr wax bada horse fadhiisa waa lagu dhaqa rafaad waa kala kulmi laakiinse markii dambe oo lixdan maalmooda arrintii kusoo dhammeen injineer yuusuf saxaabkaa ma laakiin labaatan lay waay.
ku dhamaysay laakiin lixda saaxiibkay beer waa weliba as hadda inas joogin ahaana aan su-aashaan aan ugu soo dar meesha ma inas joogi lahayn waxaa shaqada maxaa u sheegtay camal iyo wixii ii labaatan qabat.
ku dhameyn Ah, marka
kolley nairobi ka daawanaa injineer yuusuf laakiin ama facebook naga soo ah galay facebookna life waa hilmaame hayay dhibcii inta dhigtay degmada ka qaanta iyo xarunta gudoomiyaha degmada maa u dhigtay Ah.
warkaas waa dhayahay aad baa u mahadsantahay abahaa waxaan rajaynayaa in eh, sidoo kale aad toos noola socotaan daawadayaasha facebooka ku taxan oo injineer fu-aad muxudiin khaliif uu ka shaqeynayo reer facebook soo dhawaada intay ka shidan tahay su-aashan waxaa iskale su-aasha saddexaad ee degmada hilwa waana su-aasha lixaad su-aalaha guud ee tartanka hilwa dhagihiina fura su-aasha waxaa u dhacaysaa sidatan tii hadda kama yara iyadana waa dheerta waa dheedhax hilwa su-aashu waa tan warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka taasi oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona ayaa lagu caddeeyey in baaritaan caafimaad lagu sameeyey kun qofood oo kala duwan waxaana lagu ogaaday in saddex boqol iyo soddon qof ay qabaan cudurka dhiigkarka saddex boqol oo kalena ay qabaan cudurka kansarka sidoo kale waxaa la caddeeyey in saddex boqol iyo toddobaatan qof aysan qabin cudurrada dhiigkarka iyo kansarka haddaba imise qofood ayaa qaba labada cudur ee warbixinta lagu xusay aan ku celiyo mar kale su-aasha hilwaa dhegiyana fura warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka taasi oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa lagu caddeeyey in baaritaan caafimaad lagu sameeyey kun qofood oo kala duwan waxaana lagu ogaaday in saddex boqol iyo soddon qof ay qabaan cudurka dhiigkarka saddex boqol oo kalena ay qabaan cudurka kansarka sidoo kale waxaa la caddeeyey in saddex boqol iyo toddobaatan qof aysan qabin cudurka dhiigkarka iyo kansarka haddaba imise qofood ayaa qaba labada cudur ee warbixinta lagu xusay markay saddexaad ee ugu dambaysa su-aasha aan ku celiyo hilwa warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka taasi oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona ayaa lagu caddeeyey in baaritaan caafimaad lagu sameeyey kun qofood oo kala duwan waxaana lagu ogaaday in saddex boqol iyo soddon qof ay qabaan cudurka dhiigkarka saddex boqol oo kalena ay qabaan cudurka kansarka sidoo kale waxaa la caddeeyey in saddex boqol iyo toddobaatan qof aysan qabin cudurrada dhiigkarka iyo kansarka haddaba imise qofood ayaa qaba labada cudur ee warbixinta lagu xusay waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan hilwa waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa khagaarne beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysko beertuu isticmaarka beeray bakshiishkiyo bahabahaysko qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa khagaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan halow hilwa
halo reeyo muqdisho jawaabta
bismillah alxamdu lilah su-aashaas jawaabtii haddaan isku dayno waa waa lix boqol iyo soddon
jawaabta guddiga ayaan u gudbinayaa haddii ay sax tahay iyo haddii kale
waa hagaag dhegaystayaal iyo daawadayaal waxaan hoogalnay xoogaa yarid saxiitaan ah ama markaasi aanu dib u eegaynay su-aashaasi hase yeeshee kama aysan jawaabin degmada hiliwa haddii hilwa ay soo harar martay halow kismaayo
haddaan isku dayno su-aasha jawaabteeda waa eber ama cid qabta ma jirto labada cudurba guddiga ayaan dib ugu celinayaa degmada kismaayo kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay degmada hiliwa haddii labada degmaba ay soo hareer martay jawaabta saxda ah waxaa looga fadhiyaa guddiga insha allah
su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada hiliwa ee soo hareen martay waxa ay u dhacaysay sida tan warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka taa oo ay baahisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa lagu caddeeyey in baaritaan caafimaad lagu sameeyey kun qofood oo kala duwan waxaana lagu ogaaday in saddex boqol iyo soddon qof ay qabaan cudurka dhiikarka saddex boqol oo kalena ay qabaan cudurka kansarka sidoo kale waxaa la caddeeyey in saddex boqol iyo toddobaatan qof aysan qabin cudurrada dhiikarka iyo kansarka haddaba imise qofood ayaa qaba ayaa qaba labada cudur ee warbixinta lagu xusay su-aasha markaas saxda ahi ama jawaabta saxda ahi waxa ay tahay siddeetan iyo afar qofood ku celi mar kale siddeetan iyo afar qofood ayaa qaba cudurrada markaasi laga soo hadlay waa tahay waan filayaa in labada degmaba ay meel ku wada qorteen si aysan mar kale uga hoos bixin insha allah su-aashan soo socota waa su-aasha afraad ee tartamayaasha degmada kismaayo waana su-aasha toddobaad ee su-aalaha guud ee tartanka su-aashu waxa ay u dhacaysaa sida tan soo socda kismaayo dhigihiina fura sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan guduud looma raaco habeen gobolba waa cayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go'ane aan ku celiyo mar kale su'aasha sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan guduud looma raaco habeen gobolba waa cayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go'ane aan ku celiyo marka saddexaad ee ugu dambaysa su'aasha kismaayo sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan guduud looma raaco habeen gobolba waa cayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isu gaadhay gabadhaa tiraa meel unbaa go'ane waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idman aad ka jawaabi doontaan kismaayo
bilaabay biyaha webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
alow kismaayo
annaga waa tartamayaasha degmada kismaayo haddaan isku dayno su-aasha jawaabteeda waa aw- aw yuusuf cali xirsi aw yuusuf barre jawaabta kismaayo haddii ay sax tahay haddii kale aan guddiga u gudbiya
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada kis kismaayo ee gobolka jubbada hoose una dhacaysay guduud looma raaco haween gobolba waacayne bidhaan gebi ka laalaada waa lagu gulaalmaaye isku gaadhay gabadhaa tira meel uunbaa go-ane jawaabta saxda ah ayay ka bixiyeen waana aw yuusuf barre jawaab saxan ayaan idiin rajaynaya ama natiij aw yuusuf baraa la yidhi kismaayo ilama goolaan wadaa markaan waxaan dhigaa labada gool calanleey angeya calanleey saldhigigii saldhigga ah malaxeraa maca walcira haay saldhiggii kaaltira dilisday waa isku dhegeen kismaayo waayahay waxaan kaa rabaa jaajimo Eh, reer kismaayo caawa waxaan u malaynaa horta soonsama ilaag xawlo kismaayo ma jirta no xawlo kismaayo ma jirta cawadan laakiin qiilma waaya yaala meeshaas baji waxaa la cunaan ku dhahay macaan badan iyo cabitaan oo raqay laakiin su-aal ma kors karaa adi war cadday maxas xanaaqsayayna us macanaaqsana
maxaa waa saa gudoomiye suugaada ma Gudoomiyaha xanaaqsana ma waxaan kaa rabaa mataqaana isiib jawaabta isiib mashquul adhow waa qeybaatan waaya jaajimo haa reer kismaayo caawa waa dhan yihiin aan u malaynaya hal maqamal macal wariyood s n t v oo wataan aadan kismaayo iyo injineerkoodii aadan injineer- kismaayo injineerka reer macal Bateela.
injiyeerka injiyeerka batel wax maqamalaan ku dhahay dhammaantood waayahay su-aasha xigta waxaa iskala tartamaasha degmada hilo waana su-aal gabay ah abaha amaan ku turtaa haba la yaabee hoyaalayay hoyaalayaya amaan ku turtaa haba la yaabee waayahay su-aasha waxaa iskala tartamaasha degmada hilwa waa su-aashooda afraad waana su-aasha sideedaad su-aalaha guud ee tartanka dhextaalka ee noo soo dhow hilwa dhagaa fura su-aashu waxay u dhacaysaa sidatan waa su-aal sugaana sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan ninkaad dili ninkaad dagi ninkaad dabin u qoolaysid waa laysu kala daadiyaa yuusan kaa didine aan ku celiya mar kale su-aasha sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan ninkaad dili ninkaad dagi ninkaad dabin u qoolaysid waa laysu kala daadiyaa yuusan kaa didine aan ku celiya marka saddexaadii ugu dambaysa hilwaa sheeg magaca abwaankii tiriyey gabaygan ninkaad dili ninkaad dagi ninkaad dabin u qoolaysid waa laysu kala daadiyaa yuusan kaa didine waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmanaad ka jawaabi doontaan hilwa
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biyaha webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
alow hilwa ureyda muqdisho jawaabta bismillaah alxamdulilah annagoo ah tartamaasha degmada hilwaa su-aashaas jawaabteeda waa sayid maxamed cabdulla xasan jawaabta hilwa haddii ay sax tahay iyo haddii kale guddiga ayaanu gudbinaya
degmada hiliwa ee gobolka banaadir su-aashii la weydiiyey oo u dhacaysay gabagan soo socda ninkaa dili ninkaa dagi ninkaa dabin u qoolayso waa laysu kala daadiyay uusan kaadidine jawaabta ay ka bixiyeen waa midaan sax ahayn haddii hilwa ay soo harar martay halow kismaayo
gabaygaas qofka qaaday waa raago ugaas
jawaabta kismaayo iyana haddii ay sax tahay iyo haddii kale aan guddiga ku celiyo kismaayo kama aysan faa'iidaysan su-aashii soo hareer martay degmada hiliwa abha abe hor ii bilaw ma dhihinno caaw haddaan kuu bilaawo ka hor hoyaalayey hoyaalayey hoyaalayey hoy ma gabayaan ka rabaa kan mahaay anaa oge ad mahaay Ee, ninkaad dili ninkaad dagi ninkaad dabin u qoolaysid waa laysu waa kala loo gudbayaa.
daadiyaa yuusan kaa didine makaxaj banaadir tiriino maxaa abwaamo guddigaan ugu musliba gudbinaa.
caanada jawaabta ma garanay Guddigaan ugu waayo gudbinaa.
guddiga ayaan jawaabta ka sugaynaa insha allah
waayahay su-aashan een, waxa ay u dhacaysay gabagan ninkaa dili ninkaa dagi ninkaa dabin u qoolayso waa laysu kadal- kala daadiyay yuusan kaa didine yuusan kaa ordine jawaabta saxda ahi waxaa tiriyey abwaan ugaas nuur haddaan ku celiyo gabagaasi waxaa tiriyey abwaan ugaas nuur waayahay eh, dhegaystayaal daawadayaal iyo tartamayaal waxaan rabaa inaan dib ugu laabto su-aashii saddexaad ee tartanka oo degmada hilwa ay lahayd eh, islamarkaana u dhacaysay sidan soo socota warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalka taasi oo ay baayisay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona ayaa lagu caddeeyey in baaritaan caafimaad lagu sameeyey kun qofood oo kala duwan waxaana lagu ogaaday in saddex boqol iyo soddon qof ay qabaan cudurka dhiigkarka saddex boqol oo kalena ay qabaan cudurka kansarka sidoo kale waxaa la caddeeyey in saddex boqol iyo toddobaatan qof aysan qabin cudurrada dhiigkarka iyo kansarka haddaba imise qofood ayaa qaba labada cudur ee warbixinta lagu xusay Ee, guddiga marjaca ma laga ka sukoo guddiga halkan jooga guddiga kale ee tartanka ee marjaca aan u laabanno markay wax soo baxaan war ayay ka keeneen su-aashaas jawaabteeda warka ay ka keeneen oo natiijada ana waxaa noogu dhawaaqaya gudoomiye ku-xigeenka guddiga oo caawa natiijada noo qoraya mustafa alcadeey
waa mahadsan tahay cabdifataax daar jeyte dhegaystayaal iyo daawadayaal eh, su-aashaas sida uu waryaheena noo sheegayba eh, waxaa ka yimid eh, war ku saabsan qaabka su-aasha jawaabteeda loo dhigay oo degmooyinka laftooda ay isku daya sameeyeen Eh, ma qaldamana waa ilaahay waa waa khalad ayaa ka dhacay eh, sida eh, annaga lafteena aan jawaabta ku sifaynay Eh, waana raaligelinaana ka bixinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad laakiin waxaan rabaa inaan natiijada saxdaa oo guddiga marjaca markaan dib ula laabanay ay soo xaqiijiyaan sida saxdaa iyo degmada heshay Eh, degmada hiliwa oo su-aashan la weydiiyey waxay ku jawaabtay lix boqol iyo soddon ayay noqonaysa ay ku jawaabtay En, kismaayo ka faa'iideysan- kismaayo oo ka faa'iidaysi loogu gudbiyana waxa ay eh, jawaabta ku bixisay midna eh, waxba cudura ma qabaan eh, midna.
eh, midna Mhm.
sidaas darteed labadaas dhibcood waxaanu siinay oo iska leh oo su-aasha si saxa uga jawaabtay degmada kismaayo waa dabcan ka faa'iideysi ku oo ka heshay faa'iidaysi ku heshay jawaabtuna waxay ahayd midna waa midna.
Iyaa! gudoomiye ku-xigeenka warcadeeye khatar waaye xashiiqiin ma waayaan wadi wayd oo dh- iya argidoomiye ila maxaa shuble u yahan dhow ila war la soo sarafaa laba dhibcood waxaa ka qaadaysiin qiil ma waaye iyadoo weli maamulka gobolka banaadir soo gelbiyaa la keenaa kismaayo saas ma baa macal maamulka man raacayo Ilma- ilma jooge. Ilma iska jooge Ilma Waayahay, iska waayahay.
joog meesha iska fadhi akhtiyaarka waayahay jaajimo waa mahadsantihiin min afar su-aal ayaan labada degmo weydiinay daawadayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho ida- waa dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho iyo daawadayaasha naga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo inta nagala socota baraha bulshada oo facebooka ugu horeeya oo toos barnaamijka aad uga daawanaysaan qaybihii dhextaalka barnaamijka ayaan soo gaarnay lix su-aalood ayaa u harsan labada degmo oo min saddex ah hadduu alla idmo laakiin waxaa ka horeeya qaybtii dhextaalka barnaamijka oo isbarashada labada degmo ee habeenka barnaamijka ku baratamaya ah waxaa inoo daadiin doona kullow hadduu alla idmo mustaf maxamed axmed uu war caddeeye balse markan waxaa ka horeeya dalkaaga hal doolar ku dhiso
haa hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa hiboy hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnee halyey maa yaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa tahay daawadayaal iyo dhegeystayaal meel kastoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay waxaan soo gaarnay qaybtii dhextaalka barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakaysan ee ramadaan ee radio muqdisho iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed aad si toosa ugala socotaan barnaamijka qaybtan isbarashada waxaan ugu talagalnay inaan degmooyinka tartamaya habeen walba aan fursado ku siino si aan degmadaha degmooyinkaasi xadaaradooda taariikhdooda iyo xubnaha u tartamayaba ay halkan nooga soo gudbiyaan macluumaad ku saabsan degmada ay u tartamayaan waxaa caawa barnaamijka ku tartamaya degmada hilwaa oo gobolka banaadir ka tirsan iyo degmada kismaayo oo gobolka jubbada hoose ka tirsan waxaan rabaa marka hore inaan soo dhaweeyo degmada kismaayo kismaayo waa id maqlaysaan si fiican reer muqdisho haye kismaayo dabcan waxaan rabaa marka hore aniga dhegaystayaasha daawadayaasha kulligeen bal inaad warbixin kooban naga siisaan kismaayo waa degmo nooceeya taariikh ahaan iyo xadaarad ahaan
bismillaah marka hore waxaan umahad celinayna dhammaan taageerayaasheena meel kastoo ay joogaan waxaan kaloo umahad celinaa shirkadda hormuud oo taageer weyn ka geystay barnaamijkan marka xigta degmada kismaayo waa caasimada saddexaad ee dalka soomaaliya dalka la yira dalka la yidhaahdo waana magaalo xeebeeda ugu dheer aan dhihi karnaa dalka soomaaliya waa magaalada keliya ee kulansato labada webi iyo xeeb la magaalada keliya ee kulansato waaye waa gobolka keliya aan dhihi karnaa ugu khayraadka badan dalka soomaaliya waxay ku taallaa xuduud waxay la wadaagtaa ku dhowdahay dalka kenya xuduud ahaan ku dhowdahay waxay kaloo xuduud u leedahay gobolka jubbada dhexe gobolka gedo waxaa ku dhamaada sidoo kale webiga jubba ayaa ku dhamaado waa magaalo taariikh dheer oo kamid ah magaalooyinka ugu facaweyn dalka soomaaliya oo ay deganaayeen kumanaan sano ama magaalo jirtay waa boqolaal sano aan dhihi karnaa marka la arko dhismooyinkeeda iyo sida ay u dhisan tahay xaqiiqiyan
degmada meeqa waaxoday ka kooban tahay xarumaha ku yaala oo oo maxaa la tahay xarumaha dawliga iyo xarumaha kale ee ee qaranka
ha magaalada kismaayo waxay ka kooban tahay shan xaafadood magaalada kismaayo waxaa ku yaala warshadihii waaweynaa ee kamid ah warshadii dalka u lahaa sida warshada hilibka warshada hargaha warshada mooska warshadii la oran jiray bariiska ku taalay mugambo waxaa ku taala sidoo kale warshada galeyda waxay kamid tahay boqolada ugu warshadaha badan aan dhihi kara dalka soomaaliya waayahay waa mahadsantihiin waxay kaloo caan ku tahay oo aan lagu heerin oo soomaaliya kamid ah gobolka keliya ee soomaaliya ugu heysta waa kubadda cagta ama aan dhihi karno baraasiil dalka soomaaliya waaye waa Oo waa gobolka- waa gobollada ugu horeeya uu ka mid yahay waaya gobolada ugu horeysa kamid ah. waa gobol keliya sideed een, horyaal ee ka qaatay gobolada dalka soomaaliya waaya waaya waa mahadsantihiin erek ismaayo waxaan rabaa inaan idin weydiiyo hiliwa maxaa ka taqaanaan
Een, hiliwa een, sida aan naqaano hiliwa waa degmo kamid a degmooyinka xamar Een, hiliwa waxaan dhihi karaa een, waa degmada ugu weyn een, degmooyinka xamar ka jira sida aniga aan fahamsanahay marka laga reebo ee, labadan degmo ee wadajira dharkeenle oo lasku daro madiina lasku yirahdo marka laga reebo Ee, hiliwa waxaan ka qaadnaa inay leedahay wadada ugu dheer ama ay marto wadada ugu dheer ee wadada warshadaha loo yaqaan inay iyada marto sidoo kale hiliwa waxaan ka qaadnaa iyada inay keliya ma tahay- marta laakiin degmooyin kalena way la- way la wadaagaan way la wadaagtaa ha waa degmada ee, xuduudda leh ee gobolka Shabeellaha dhexe Mhm.
Ee, waxay caan ku tahay een, oo hadda aada loogu yaqaanaa waa xaafad ka tirsan wax la yidhaha suuqa xoolaha oo xaafadda waa xaafadaha ugu caansan kamid ah de- xaafadaha ee, degmooyinka gobolka banaadir waaya aad baad mahadsantihiin eh, kismaayo waan idinkaga mahad celinaynaa runtii eh, waktigiina iyo sidaad usoo koobteen eh, eh, waxaan rabaa inaan u yeero degmada hilwa hilwa halow hallo radio muqdisho haye hilwa degmada hilwa waa degmo nooceeya idinkoo aada u mahadsan degmada hiliwaa een, waa degmo ku taala gobolka banaadir dacda degm- gobolka banaadir erfaheeda ka mid ah degmada hiliwaa waxay xaduud la leedahay een, degmada kaaraan degmada yaakshiid iyo shabeellada dhexe kala leedahay xaduud een, degmada balaxad degmada hilwaa waa degmo aada u weyn Mhm.
waxaa ku yaala warshado waxaa ku yaala tiyaatarkii een, tiyaatarka labaad ee soomaaliya tiyaatar ladane Mhm.
waxaa ku yaala een, warshada bara- warshada een, warshada barafoonka Mhm.
warshada dhiiga warshada laamiga warshada can shaakir warshada canshuur dhismoonyadoo dhan warshada sanaad isbitaalka hooyada iyo dhalaanka soos Mhm.
degmada hiliwaa waa degmo laga dhiso degmooyin gobolka banaadir kaawooyinka boqolkiiba sagaashan laga lagu lagu dhisa xamar ciidda iyo dhagaxa waxaa laga soo qaadaa degmada hiliwaa Mhm.
degmada hiliwaa waxay leedahay een, suuqa ugu weyn ee ariga Mhm.
een, waxaad cadde si suuqa fiican xoolaha degmada hiliwaa een, waa degmo fac weyn waxaa ka ka dhashay oo degmada hiliwaa ahaan u dhashay faadimo qaasin hilowle een, waa xaliimo khaliif magool waa waa fanaaniinaad ula jeedaa dad magac ku leh bulshada waaya aduu soo koobaya dhinaca kale eh, degmada imise waaxooday ka kooban tahay
degmada hiliwaa waxay ka kooban tahay lix waaxood Een, waaxda ugu horeysa waaxda bandarwanaag waaxda barwaaqo waaxda el carfiid waaxda el cadde waaxda gubadley waaxda waxar cadde
waayahay waxay tahay soddon iyo lix laamood Aha.
degmada hiliwaa een, iskuulaad iskuulaad fara badan ayaa ku yaala iskoolka een, abaal iskoolka nayleyn iyo iskoollo badan oo waxbarasho jaamacado ayaa ku yaala ibnu khuseyma jaamacadda een, sky Waayahay.
jaamacadda soos
waayahay degmada hilwaa waa degmo fac weyn
waa mahadsantihiin eh, reer hilwaa eh, eh, kismaayo maxaad ka taqaanaan degmada kismaayo caawa idinla tartamaysa degmada kismaayo een, waa degmo horta een, waa magaalo madaxda magaalada een, eh, sida- Waa eh, jubbada ma- hoose.
magaalo madaxda saddexaad ee soomaaliya ahna magaalo madaxda dowlad goboleedka jubbaland waa si fiican waana waana dad walaalaheen ah oo aan soomaalinimo wadaagno een, islaamnimo wadaagno isdhexgalka bulshadana haddeer barashada inta aan naqa- inta aan naqaanin inta noo dhaneedna ayaga haddana baray waana mahadsan yihiin waaya aad baa umahadsantihiin eh, eh, degmada hilwaa iyo degmada kismaayo oo caawa barnaamijka ku tartamaya qaybihii dhextaalka eh, isbarashadana intaas ayaan jeclahay inaan uga gudbo waad ku mahadsantihiin labada degmo sida aad eh, u muujiseen runtii dareenkiina iyo eh, macluumaadkaad noo soo bandhigteen waxaan rajaynayaa tartanka qaybaha ka haray inaad eh, si wanaagsan uga qayb geli doontaan hadduu eebba idmo Eh, qaybtii dhextaalkana intaa ayaan uga gudbayaa markan eh, qadar yar yar oo xayeysiina kadib waxaan gudageli doonaa qaybtii labaad ee barnaamijka iyo su-aalihii degmooyinka la weydiin lahaa hadduu eebba idmo